horta run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey yani madaxweyne ku-xigeenkii emerson ninkaas oo in runtii aada iyo aada wadanka loogu dagi jiray inta badanna micnaha u ahaa nin daacada u ahaa madaxweyne robert mugabe sanado badan oo aan runtii aada isugu dhawaayeen ayaa waxaa dhexa dhacday in yani ninkal emerson iyo maaragtay grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen oo iyada runtii waxay yeelatay hadli ah ama yani inay yani haweyn bay aada bay uhaweyn tahay oo waxay dooneysay inay badiso odageeda sagaashan saddex jirkii bay badiso ay dooneysay marka markay isku dhaceen waa kii markii ninkan shaqada laga ceyriyey marka ciidamada milatariga oo runtii iyo ninkaan aada bay isugu dhawaaya ninkaan wuxuu ahaan jiray ninka lagu cabsi badan yahay wadanka wadanka iyo zimbabwe waaba yani sanado badan nin wuxuu madaxweyne aada sugan faaruk uu sheegay in haddii milatariga iyo ciidanka sukurta ay sugu dhayn buu ahaa wadanka wuu ka cararay waxuu tegay wadanka loo yaqaana zim wuxuu tegay south africa ayuu tegay kadib halkaas ayuu ka abaaburay ciidamada ka abaaburay ciidamada marka waxay ku kaceen marka tagaarkii ay hogaaminaysay naagta la grace michel grace grace grace mugabe yani ay tagaarkii ay hogaaminaysay ayay marka ku kaceen marka marka waxay ku guuleysteen marka inay yani inay kacdoonka ay grace waday oo ay doonaysa in odageeda ay ku dhaxasho ay marka iyada ay joojiyaan marka ma doona ayagana sikooda qolooyinkan micnaha hadda afgandiga amerikariga ma rabaan in robert mugabe ay waxyaalo badan ugeystaan mana doonayaan inay xiraan waxay doonayaan inay sameeyaan wax loo yaqaano yani yani xilli kala guur ah oo micnaha awadoog si si nabada uu ku wareejinayaan nimanka marka waxay doonayaan iyaga caqligooda waxa weeyaan in ninkan yani madaxweyne ku-xigeenka imanka soo noqday sabasha ka soo noqday in si ku meel gaara xukunka loogu wareejiyo ama milatari si ku meel gaara xukunka ay wareejiyaan kadib marka waxa weeyaan ay qabta marka doorasho xalaal ah oo marka wadanka u yeeshay waxaad ogtahay walaal wadankan laba qoomeyd ayaa marka inta badan yani badan oo qomid loo yaqaano shooraha qomid loo yaqaano shoora oo ka dhashay madaxweyne robert mugabe laftirkiisa iyo hata ninkan emerson ninka hadda madaxweyne ahaa hadda soo noqday ay ka dhasheen waa boqolkiiba sideetan ah iyo dalkan gabera magaala burwaayo ka yimaado oo boqolkiiba labaatan ah marka waxay doonayaan marka inay shooraha dhexweyne isku dhacaan marka ma doonayaan waxay rabaa marka in si kudaalgaara dowlad ciidan ciidanka u qabtaan kadibna maarata yani doorasho saxa la qabto maaragtay yani waxa loo yaqaana yani yani peaceful transfer of power waaya haddaba waxaad noo sheegtaa roberto magabwe nin noocee ayee afrika ay ku xasuusan kartaa xiriirka kala dhexeeyeyse dalalka kale afrikaanka iyo caalamka muxuu ahaa robert magabe wuxuu ahaa nin yani afrikaan ah oo runta afrikaanimadu ay aada ugu weyn tahay wuxuu ahaa nin macnaa haba yaratay aan gaban waxa qaba haba yaratay uu sheego wuxuu ahaa nin dadkii cadaanka ahaa ee wadanka yani xukumi jiray haba yaratee waxbay qarinin wuxuu ku dhawaaqaa barnaamija wuxuu diyaariyey in dadkii dhulkii cadaanka ay dhahaan jireen dib loo siiyo dadkii madowga loo siiyo taasoo marka xiisuud fara badan caalamka ku dhalisay wuxuu ahaa nin ay aada u qadariyaan marka afrikaanka afrikaanimada aada u weyn wuxuu ahaa nin oday waxaa loo yaqaana bad afrikanism olayuu ahaa wuxuu ahaa odayaashii wuxuu ka dambeeyey yani yani wuxuu ka dambeeyey odayaashii yani sida yani roba yani julius nyerere iyo maaragtay yani yani intii gaara xukumi jiray raggaas ayuu ka dambeeyaa maaragtay waa raggii ka dambeeyey muddo yani kun sagaal boqol iyo sideetanka ayuu xukunka qabtay markii dalka xurmada qaatay dalka zimbabwe ma uusan yeelin madaxweyne isaga uu tahay hadda ma uusan yeelinin waa nin si weyn loogu qadariyo gudaha wadanka si weyn loogu qadariyo waa nin dadka dadka yani zimbabweka ay aada u qadariyaan waa nin micnaa musuqmaasuqaan aada u aqoonin laakiin inta badan musuqmaasuqa iyo waxyaabaha waxaa laga xiriiriyaa islaamka isaga oo qaba grace mugabe waxay ahaan jirtay gabar micnaha isaga secretary u ah isaga wuxuu qaba jiray islaan loo jiri sari hogaamiyaan ahayd islaantii baa ka dhimatay kadib gabadhan ayuu guursaday marka gabadhani marka waxay yeelatay marka waxaa loo yaqaana han aada u weyn fara badan ay yeelatay marka iyadu dukooday oo daciifay ayay marka waxay istay kolley yani xukunka ayadu qabo maarta oo marka siday marta yani in yani ay ka dhigtay yani qaab boqortooyo ahaana oo macnaha reer mugabe robert mugabe ay meesha ka dhaxlaan waa marka dadbay ciidamada ka gadoodeen wadada yani raggii macnaha kasoo kasoo hargameen ay ka gadoodeen waa ragga macnaha yani waxa weeyaan dadkii macnaha soo hargami ku dhammaan ay ka gadoodeen laakiin ninkan waxaa nin si weyn loogu qadriya qaaradda africa nin aad loo jecel ahaa waxay wuxuu ka mid madaxweynaasha africa naftakarsiga ku jiraa maaragtay haba yaraatee maaqinda wax laga dhaxlaa ma laha waayahay marka muddadii toddobada iyo soddonka sannadood ee xafiiska uu joogay roberto mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan dadka reer zimbabwe afrikaanka kale iyo caalamkooda maxaa lagu xasuusan karaa oo gaara waxaa lagu xusuusan karaa in dadkii afrikaanka dhulkooda badii soo celisay ee gacanteeda ku soo celiyey waxaa lagu xusuusan karaa in afrikaanimada ay ku weyneyd waxaa lagu xusuusan karaa in wadin muwaadana oo dadkiisa jecel waxaa lagu xusuusan karaa in wadanka zimbabwe todoba todoba iyo soddonka uu aamin ahaa oo haba yartaga la sokay aynan ka dhicin si wadamada afrika ka dhacdo kale waxaa lagu xusuusan karaa yani halyeey ama hogaamiye ad adag oo gacan bira ku qabtay wadanka zimbabwe waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin mideeyo badda zimbabwe mideeyo ahaa waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin micnaha haba yaraataa udulqaada kuwa asaga kasoo jeeda aan udulqaadanin waxaa lagu cunsan karaa in wadamo dadka ayaa reer yurub runtii waxa uu qabaan haba yaraataa uusan ka qabin inuu faraha ka saaro waxaa lagu cunsan karaa inuu ahaa nin aada iyo aad sharaf iyo muuqaalba ku leh qaalad qaalada africa hadda eh, sida muuqata xabsi guri lagu hayaa een, awooddiina ciidanka ayaa haya sida aad ka dhawaajisay waxay doonayaan in madaxweyne ku-xigeenkii awoodda lagu soo celiyo marka ma kuu muuqataa in arrintaasi ay ku dhici karto si fudud ciidanka waxay doonayaan in si nabadgelye ay xukunka uga qaadaan isagana u qadarya inuu yahay aabihii wadanka u qadariyaan inuu yahay aabihii zimbabwe u yahay oo marka waa sagaashan saddex saddex saddex sagaashan saddex jir waaye waxaa lagu xantaa xataa xasuusta inay aada ugu lumaysa ayaa lagu xantaa marka imanka xu- maba qaban karo yani xukun maba qaban karayo marka waxay doonayaan inay sharfaan oo si sharfa u yeelaan oo dadka xukunka si nabad ay ugu wareejiyaan oo ay dadka ku wareeg emerson ay ku wareejiyaan madaxweyne ku-xigeenka isaga macnaa lasoo shaqeeyey lasoo halgamay in badanna ka ogsoon macnaa xayaatadii ninkan ka ogsoonaa marka ma- militariga ma doonayaan ninka inay ku xadgudbaan waayo ninkan waa nin sharaf kada kula qaarada africa waa nin ay aada u qadariyaan wadamada jiraanka haddii marka ay isku da-aysanayaan afgudiga isaga carab maad musan doono afrikaan maad musan doono taa waa ogyihiin militariga taa waa ogyihiin marka waxay doonayaan marka si nabadgelyo ah oo isaga uu raali ka yahay inay xukunka ugu- ugu wareejiyaan islaamar ahaantaana ay ay ay macnaha celiyaan hanka ay leedahay yani grace yani mudada ay leedahay oo ay doonayso in xugga ay ka- ay ka- ay kula wareegto ay doonayso dadka ay celiyaan Waayo.
si markaa nin sharaf leh oo ah macnaa u cuntumi karayo